أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon waxaa sii kordhaya tirada dadka shacabka ah ee ku shahiiday weerar xalay askar tasliibiyiinta maraykanka iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee baangarafta ku soo qaadeen degmada gamboole ee dhacda wilaayada shabeellada dhexe madaxda kooxda eredada iyo siyaasiyiinta mucaaradka iyo gaalada caalamka ayaa maanta shir uga furmay xerada xalane ee magaalada caasimadda muqdisho dowladda salbiyadda ingiriiska ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka soomaaliya maktabka warfaafinta ee mujaahidiinta ayaa soo saaray bayaan uu ku ballanqaadayo in la baahin doono muuqaalo dokumentari ah oo soo bandhigaya kaalinta qarsoodiga ah ee kiniisadaha kirishtaanku ku leeyihiin dalka soomaaliya howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya wilaayada shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta kataab al akhbaari ayaa baahisay qeybtii afar iyo tobnaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa suuqa xoolaha lagu iibiyo ee degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan xaflad qalinjabin ah oo abaalmarino lagu guddoonsiinayey hooyooyin bartay akhriska iyo qoraalka ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga baay sidoo kale warkeena duhur waxaad ku dhegaysan doontaan xalqadii saddex iyo tobanaad warbixino cinwaankoodu yahay taxnaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay lix iyo labaatanka bisha dulqacda kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka dowrnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan waxaa sii kordhaya tirada dadka shacabka ah ee ku shahiiday weerar xalay askarta aslibiyiinta maraykanka iyo maleeshiyaadka murtadiinta baangaraaft ay ku soo qaadeen degmada gamboole ee wilaayada shabeellada dhexe haddaba arrimihii ugu dambeeyey ee weerarkaasi waxaanu ka waraysanay walaalka faysal mahad soomaali bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsan tahay walaalka sida warkeena subax ee saakaan ku sheegnay ee ciidamada cadowga ah ee maraykanka iyo maleeshiyaadka ay tababarteen ee baangaraafta waxay duulaan habeendheelmad ah ku qaadeen xalay saqdii dhexe ee degmada gamboole ee ka tirsan wilaayadan islaamiga ah ee shabeellada dhexe wararka aanu ka heleenno ee degmada gamboole oo xiriiro kala duwan aan la sameynay ee waxay sheegayaan in waxyeello kala duwan ay ka dhasheen ee duqaymo cadowga ay ka geysteen xaafadaha degmadaasi oo markii dambena ay gudaha u galeen ilaa toban guri ayaa lasoo warin in duqayntaasi waxyeele ay ka soo gaartay oo burbur ay u geysatay ilaa laba qofna waa la sheegay inay ku dhaawacmeen ee sidoo kale waxaa halkaa ku shahiiday ilaa dad shan qof oo muslimiinta ka mid ah ee walaalka waxaa sidoo kale intaa dheer in maleeshiyaadka murtadiinta ee baangaraafta ee maraykanka uu tababaray ay guryaha kala baxeen ilaa sagaal ruux oo rag ah oo siyaabo kala duwan guryahooda loogala soo baxay ee qadka taleefanka waxaan kula hadlay mid ka mid ah gabdhaha muslimaadka ah ee ku nool degmada gamboole oo xalay inta ay gurigeeda ugu galeen jirdilo kala duwan ugu geystay waxay iiga waramaysaa sida ay wax u dhaceen iyo xaalkeeda siduu ahaa niga ay sinsimaysnaan xaggee joogtaa gamboole haye bal ee, waxaa iga warantaa xalay cadowgii ilaahay ee idinsoo weeraray ee duulaan idinku soo qaaday ee, waxaa ka mid tahay dadkii ay dhibaatooyinka u geysteen bal iga sheekeey qaabkay wax u dhaceen xalay xalay saa ana u jiifiya xalay maqlay dabajeexle bababa ku haylen kusoo kacay markaasaa laba nin aa guriga egtay ay ku dileen kabacdi ay soo galeen jiingabay meesha kasoo fiiqeen taagna ayaa sheeg ninkaada haye ni ninkaada ma al-shabaab iheynin haa markaasay iqaqashaadeen ay dharbaaxshay ay u dhufteen bastooladay sujuudi u saareen oo ku dileen adii kala sheeg waryaa ay dhehen adi waxaana ay garaaceen ay dharbaaxshada bastoolada koo qoragta badba war ka tag baastiradan aa dilaya dee sheegeyn haye qabaa midna bastoolas madaxa iga haasana sheeg maayaas waa haye markii dambe ad leeyahay markiise laba maray isoo noqdeen isu-aaleeni waa i bixiyeen waxay igeeyeen meel oo banaan eh igeeyeen waxay dheheen eh, meesha qaraxa ka dhici raba camal ee ilmaha kaa baxaaya ee roob waxay dheheen meel banaana igeeyeen markaas kabacdiidana way bixeen waxay dheheen marka iska xarow marka waa xaroon kadhici dheheen ha gabara iyadana diriskeeda soo bixiyeen banaanka ku kulunay markii dambe waxaan hal dhahay bax isla xarooda hal meel isla jiisteena dheheenbo haye marka ayadana saasoo kale ma jirdil ku sameeyeen ha iyada wax badan ay qashaadeen iyadani haye dhibaatay geystana dharbaaxshida qaraantida wax badan khashaadeen iyadana markii dib banaanka nala geeyaayo maxaa dareemaha inaad haamaage haddana waxaa tidhaa baasha hosteelay ka bilaabatay waa ku jirta ilaahay markiisa dhulka ay kusoo seexanay ilmileeya halkaa dhulka fadhiganay intaasi kadib eh, waxaan sidoo kale taleefanka kula hadlay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada waxaan kala sheekaystay inuu sharaxaad naga siiyo ee duulaankii xalay lagu soo qaaday dhibaatooyinka shacabka muslimiinta ka soo gaaray iyo xaaladdu siday tahay xalay waxay waxu dhaceen eh, annaga xilli oo sideedii saac oo meelaha abaaraha sideedii saac sideed saac iyo labaatan meelahaas ku aadan ha ah nimanka dhegalkaebaasha ay soo galeen magaalada waa gartay magaalada ay soo galeen adiga eh, hoobiye iyo waxa weeye duqeyn iyo risaas intaba wax- waxay waxay u kala reebteen malaha waa gartay Eh, magaalada alwiraha iyo toban guri oo waa burburiyeen waa baabi'iyeen dhulka ku dareen Eh, dad shacab oo isku masaakiinana waa kaxaysteen ma garan waayahay shacabka la kaxaystay waan usoo noqonaynaa guryaha aad ii sheegtay in hoobiyaasha ay ku dhaceen xilligaasi mafaaruq ayay ahaayeen mise qoysaskii ayaa deganaa seese wax u dhaceen Eh, qoysaska guryaha qayb way deganaayeen qaybna way ka baxeen markii xabadaha wax u dul qaadan waayeen ay ka baxeen ay ay- ay u baxeen banaanka waa gartay ay ka baxeen ayagoo u dheerayn oo meelaha magaalka dhex jira ay ay ku dhaceen qayb ay burbureen qaybna waa dadka ku dhex jira ilaahay baa ka badbaadiyey Eh, gabar ay ku dhaawacantay oo dee ciyaalkeeda dhex jiiftay xabadaa ku dhacday hadda waa dhaawac waaye ilaahay ha ka bogsiiyo haye marka eh, dad kale oo shacab oo adiga eh, shan meela iyo saddex meelana waa ay qasaasheen way wateen ma garan dadka shacabka ah ma guryaha ayay kala baxeen guryay kala baxeen haa ayee ma noo sheegi kartaa marka rag iyo dumar waxay isugu jireen rag weeye haa waxa weeye rag ay u badnaayeen haa waayahay marka maxaad umalaynaysaan in dadkaasi shacabka guryaha laga kaxaystay eh, maxaa umalaynaysaan inay ka dambeyso Eh, waxaa ka dambeeya dee cadutooyadii iyo markay eh, muslim nacaybkii ay gaal nimankan gaalada ah maraykanka iyo qoladan eh, cadutashaqeynta gaalada u shaqeysa murtiyiinta ayagoo ayagoo caamiliinta u ah ay banaankiis ay ay ka shaqeynayeen oo cadowdnimo ay muslimiinta u qabaan le walama xaaladda xalay eh, adiga intii cadowga magaalada ku jiray eh, culays baa jiray Eh, waa dagaal culus baa ka dhex dhacay magaa ay laftooda dhibaata la gaarsiiyey Eh, waxa weeye waa ragga oo laba nimoo bakti horta waa jiiteen ayay laftooda dhibaa gaadhaqa waa qaateen magaala culus baa ka dhex dhacay dagaal ka dhex dhacay ma garan hadda hadda marka xaaladdu waa degan tahay eh, nimankii waa waa naga hureereen ilaahay baa ku mahadsan hadda magaalada mujaahidiinta joogto shacabkii iyo mujaahidiinta iyo waxa weeye dadkii muslimiinta ayaa joogo waxa weeye waan joognaa waa nimcaysan hadda waa fiicanna alxamdulilah ugu dambayntii ee degmada gamboole dhowr jeeroo hore ayay sidan oo kale u martigelisay duulaanno foolxun oo ay ku soo qaadeen maleeshiyaadkan ee baangaraafta loo yaqaano iyo saliibiyiinta maraykanka oo wada socda waxay sidoo kale dhowr jeeroo hore sidan oo kale u burburiyeen guryaha shacabka muslimiinta iyo goobaha ganacsiga iyadoo sidoo kalena ay dadyo fara badan ay halkaa ku dileen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxaana ay qayb ka tahay dhibaatooyinka baaxadda leh ee cadowga ay ku hayaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta soomaaliyeed ee ku hoos nool shareecada islaamka madaxda kooxda ardada iyo siyaasiyiinta mucaaradka iyo gaalada caalamka ayaa maanta shir uga furmay xerada xalane ee magaalada caasimada ee muqdisho cali aadan cabdulaahi ayaa warbixinta warkan inoo eegaya kadib khilaaf in muddaha soo jiitamayey oo u dhexeeyey madaxda kooxda ridada soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ridada iyo siyaasiyiintii xilalka hore uga soo qabtay nidaamka ridada ayay gaalada caalamku ugu dambeyn maanta isugu keeneen teendho ku taalla gudaha xerada xalane ee xeyndaabka garoonka diyaaradaha muqdisho madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud madaxa maamulka ridada puntland murtad saciid cabdulaahi deni iyo siyaasiyiinta la baxay samata bixinta ayaa ku kulansan halkaasi iyaga oo fulinaya awaamir uga timid hogaamiyaasha gaalada caalamka ee markii horeba soo barbaariyey murtad xasan sheekh maxamuud oo in muddo ah ka meermeerayay heshiisyo uu la galo dhinacyada ka soo horjeeda ayaa maanta ugu dambeyn lagu qasbay inuu hor fadhiisto mucaaradka iyadoo heshiiskaasi ay garwadeen ka yihiin gaalada caalamka ee fadhiya xalane dhanka kale dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa muujisay rajaxumada ay ka qabto kulankan muqdisho uga socda madaxda mucaaradka iyo xasan sheekh maxamuud kusimaha safiirka safaaradda maraykanka ee soomaaliya gaalka lagu magacaabo justin davis ayaana sheegay in aysan ku tala jirin inay heshiisiyaan dhinacyada soomaalida ee isu khilaafsan doorashooyinka dhanka kale kusimaha safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa sheegay in weli soomaaliya ay u aqoonsan yihiin goob halis ah oo aysan kula talinayn inay u safraan muwaadiniintooda weli waxaan farta ku fiiqaynaa in maraykanku leeyahay digniin socdaal oo muddo dheer soo jiitantay taas oo kula talinaysa muwaadiniintiisa inaysan hadda u safrin soomaaliya ayuu yidhi gaal justin davis mahadsanta caliyare dowladda silbiyadda ingiriiska ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka soomaaliya sida uu ku warramayo saadaq muumin dowladda saliibiyadda ah ee ingiriiska gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa muwaadiniinteeda mar kale uga digtay safarro ay ku tagaan inta badan gobollada dalka soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee ingiriiska waxay si cad u sheegtay in ay ka digayso dhammaan safarrada loo aado soomaaliya oo ay ku jiraan baytiri gobollada somalilan sida togdheer sanaag iyo sool waxay ku talisay wasaaraddu in laga fogaado u safridda dhammaan gobolladaasi marka laga reebo ayay tiri gobollada galbeed ee somalilan sida awdal maroodijeex iyo gobolka saaxil oo ay ku jiraan magaalooyinka boorame hargeyso iyo berbera kuwaas oo ay xustay in lagu tegi karo oo keliya ah safarada daruuriga ah digniintan oo soo baxday saacadihii lasoo dhaafay ayay dowladda ingiriisku ku sheegtay in ay salka ku hayaan koror ku yimid dagaalada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wadaan gudaha soomaaliya gaar ahaan agagaarka caasimada muqdisho waxaa kale oo wasaaradda qaarijiga ingiriiska ugu baaqday muwaadiniinteeda ku sugan waqooyiga soomaaliya inay ka fooljignaadaan inta lagu guda jiro banaanbaxyada lagu xusayo siddeed iyo tobanka mey oo ah maalintii uu maamulka gaalraaca ah ee somalilan ku dhawaaqay in uu ka go'ay soomaaliya inteeda kale ingiriisku waxa uu si cad u sheegay in gudaha soomaaliya aynu ka fuli karin howlgal badbaadin ah sidaas darteed waxa uu muwaadiniintiisa ku sugan soomaaliya ku boorinayaa inay si deg deg ah u samaystaan qorshayaal u gaar ah oo aynu isku hadlayn dowladda qayladhaantan kasoo yeeraysa dowladda saliibiyadda ah ee ingiriiska ayaa imaanaysa xilli uu fashilmay duulaankii saliibiga ahaa ee lagu soo qaaday soomaaliya islamarkaana geesiyada tawxiidku ay dhul aad u ballaaran oo ay ka baxeen cadowga kusoo
maktabka warfaafinta ee mujaahidiinta ayaa soo saaray bayaan uu ku ballanqaadayo inna la baahin doono muuqaalo dokumentari ah oo soo bandhigaya kaalinta qarsoodiga ee kiniisadaha kiristanku ay ku leeyihiin dalka soomaaliya elias cabdulaahi ayaa inoo siambaqaadayaba bayaankaasi bismillaahi raxmaan iraxiim kaalinta qarsoodida ah ee ay kiniisadaha kirishtaanku ku leeyihiin dalka shan iyo labaatanka dulqacda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhanka kalena ku astaysan labaiyo tobanka mey laba kun lix iyo labaatan mu'asasada alkataayib waxay dhowaan baahin doontaa muuqaalo dokumentari ah oo falanqaynaya kaalinta qarsoodida ah ee ay kiniisadaha kirishtaanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya iyo xiriirka daahsoon ee ka dhexeeya madaxda maamulada riddada ah iyo kiniisadaha reer galbeedka dokumentarigan oo taxano ah oo ka kooban ilaa lix xalqadood waxaa diiradda lagu saari doonaa faragelinta kiniisaduhu ku leeyihiin talada dalka iyo howlaha gaalaysiinta ee ay ciidamada saliibiyiinta iyo hay-adaha tansiirku ka dhex wadaan bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed dokumentarigu waxauu si qoto dheer u dul istaagi doonaa kow sooyaalka madow ee kiniisadaha kirishtaanku ku leeyihiin dalka iyo wadashaqaynta ka dhexaysa maamulada riddada iyo baadariyaasha reer galbeedka labo tixraaca taariikhda qaar ka mid ah madaxda murtadiinta ee lagu soo barbaariyey kiniisadaha iyo jaamacadaha kirishtaanka kuwaas oo uu ka mid yahay xasan gurguurte saddex xiriirka ka dhexeeya wasaaradaha waxbarashada riddada iyo kiniisadaha reer galbeedka iyo saamaynta ay gaaladu ku yeesheen manaahijta dalka laga dhigo afar kaalinta guracan ee hay-adaha waxa loogu yeero samafalku ku leeyihiin faafinta diinta gaalada ee kirishtaanka shan kaalinta ay ciidamada saliibiyiintu ku leeyihiin gaalaysiinta bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed iyo iskudayada xooggan ee ay ku doonayaan in dalkan ay uga abuuraan aqaliyad soomaali kirishtaan ah haddaba raadraac xog uruurin iyo dabagal wakhti dheer qaatay kadib waxaa markiska cilmi baarista ee alkataayib allah fadligii u suura gashay in uu daaha ka roga arrimahan aan kor ku soo xusnay iyo kuwo kale oo muddo badan ka qarsoonaa bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed waxaana allaah ka rajaynaynaa in dokumentarigan uu noqon doono mid ummadda muslimka ah uu iftiimiya khataraha maanta ku soo wajahan hadimooyinka halista ah ee lala maagan yahay iyo xaqiiqada dhabta ah ee ku hareeraysan madaxda murtadiinta wlilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho ee dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen saacadihii lasoo dhaafay filiisiin maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin isgoyska dayaxa ee degmada kaxda ee magaalada muqdisho afar askari oo murtadiin ah ayaa ku dhaawacantay weerarkaasi qaarkoodna waa garaabo fariisiinka murtadiinta ee qaraxa lagu beegsaday ayaa ahayd goob ay maleeshiyaadka riddada ay dadka ku dhibaateeyaan walaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaalaha oo ka soo baxay safka murtadiinta mar kale warbixinta warkan waxaa haya faysal mahad soomaali saddexdan askari ee toobadkeenka ah ee saacadihii lasoo dhaafay lagu soo bandhigay degmada gamboole ee ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe mid ka mid ah waxa uu ahaa murtadiintii tababarka loogu qaaday ee la tiraya muddo sannada ayuu ka mid ahaa cadowga waxa uu ka shaqaynayay magaalada muqdisho halka labada kalena ay ka mid ahaayeen kuwa murtadiinta qawanada ah ee loogu yeero macawisleyda hase ahaatee ma aysan soo shaqayn oo waxay ka soo firxadeen xerooyinkii tababarka loogu samaynayay murtadiintan markii toobada loo qabtay kadib idaacadda andalus ayaa waraysatay waxaan wax ka weydiinnay goortii cadowga ay raaceen tababarradii kala duwanaa ee ay soo qaateen howlihii ay qabanayeen iyo iminka waxaa ku soo beegay in iyagoo firxad oo taa'ibiin ah ay mar kale dib ugu soo naabtaan deegaanadooda maxamuud gaawgaas axmed waxaan ka imaaday xamar xamaraa kasoo tegay jowharan imaaday jowharaa kasoo tegay adinka imaaday sideedana tababar kusoo qaadanay sanadayana kusoo qaadanay waa muqdisho ayaana la keenay xerada hilweyn hilweyn xero joga baan ahaay marka xerada aan joogay marka ciidankii kale aniga la joogay waa la qaaday qaar bagan aadiyey qaar gada la aadiyey marka aniga waan iska joogay xerada ayaan iga tegay marka aniga waqtigaan iigi tegay waa waqtiga fasaxaan iga soo qatay waana soo baxay ugu joogaa damboole wax dhibaato ah oo lagu geystay ama dirdil ha noqdo ama dhibaato kale ha noqoto ma jiraan maya maya maya maya sida wanaag ayaa lagu soo dhaweyn ilaahay sharafta karaama allah siiyo marka waa jawi degan farxad baan dareemaya alxamdulilah alshukrillah roobl cismaan daawud waan dhawahay adigana waa mahadsan tahay anigu horta magu wareyso tababar ma gelin maxaan ahay nin fiisa xoolo dhaqataa oo shacab iskaamsan waa garta marka beri weyna maxalisliyada joogto baan raacay siriyana tababar ma soo qaadanaya marka maxalisliyada beri weyna joogtaan raacay sacdooleyaan ahay oo qorelaado ah marka aabadan siisa sidaan ugu tagaanahay awalkii horena maxalisliyahan uma kicin oo waxaana saayo kacay dagaal beeleed meesha ka socday ha wax dagaal oo ka qayb gala waa jiraan oo dagaal shacbeed leh ah waa gafnay jidka waa gafnay waana kusoo laabanimo degmada gambo waa joogaa maamulka islaamka si fiican na soo dhaweey horta magacii waa yuusuf mida horeysa yani tababar ma soo qaadan ma garad ma shaqeynin ma garad haye marka tababarkiina kuleena waa soonahay kuwa macaawishleya labada biri la jaray kuleena maskax kale ay usoo degtay ilaah baan u amuuniyey ilaah baa ii digay waa kasoo laabtay markaan kasoo laabtay kuwii kale macaawishleya markaan waan qaaday anaga adeer bay dhehen anaga waa iska laabanaa dhahnaa meeshaan ku leenahay waa waayo asaar waashi waalidiintii mixii ogolo marka xarida halkadii oo ku leenahay lii soo dhaweeyo oo sayrka nala geli kabacdi ilaahay ii dilay inaan soo noqdo oo wadada islaamka inaan soo inaan soo noqdo ayaa micnaha maskaxdii soo riday waa soo laabtay markaa soo laabtay qoladii sabaatay oo oo afar ii tasliiminaya markaa u amaayo waxay dhehen adeer rabtaa aniga waa joogaa dhahnaa waalidiintii asaan dawacoydi waalidiinta kuleen igama ogolo meeshaan u laabanaya dhahay magarad degmada gamboolaa joogaa waa ii soo dhaweeyey walaadihii soo dhaweysay oo igu soo dhaweysay meesha khayr allah siiyo meesha joogaan wax dhibaato iigu joogsaday maakaas maamulada islaamiga ah ee ka dhisan wilaayaadka dalka si gaara wilaayadan shabeellada dhexe maalmihii lasoo dhaafay waxay martigelinayeen askar toobadkeen ah kuwaasoo siyaabo kala duwan uga soo baxsanaya sufuufta cadowga mahadsanid faysal kataabel khabaari ayaa baahisay qaybtii afariy tobnaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah yaasir maxmed ayaa si ambaqaadaya waa qaybtii shan iyo tobanaad muuqaalo taxano ah oo lagu daahqaadayo gurmadka kala duwan oo loo fidiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub waxa uu kanaalka wararka ee kataib si gaar ah ugu soo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo uu fuliyey guddiga gurmadka abaaraha kaas oo laga hirgeliyey degmada calcadde iyo deegaanada hoostaga ee dhaca wilaayadii islaamiga ah ee gedo bilowga hore ee muuqaalka waxaa lagu arkayaa raashiin isugu jira noocyo kala duwan oo si habsame iyo nidaam ah loo siiyey dadka tabaalaysan ee ku dhaqan degmada calcadde iyo deegaanada hoostaga intaasi kadib waxa uu muuqaalku soo bandhigayaa dareenka farxadeed ee dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta kuwaasi oo mahadnaq ballaaran u jeedinaya guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab بسم الله الحمد لله رب العالمين إله وأمرات اسكن أولا مقعد وقال حسن حريد إلهي ومعد الله رب سبحانه وتعالى ماشي أنجو دقيمة العبد قبل قوي إلهي وأنا حسن الوقت أدق بان وجرا بان صومري وقت يسوع رجينا إله سبحانه وتعالى إنه بساره ayadoo gurmad ballaaranna loo fidiyey oo khaasatan guddiga abaaraha ay noo fidiyeen guddiga abaaraha xarakatu shabaab almujaahidiin ilaahay waa mahad iska leh awalan wa aakhiran ilaahay waa mahad leh taaniyan waan u mahad celinaynaa walaalayaasha muslimiinta ah ee noo dadaalay ina soo gaarsiiyey gurmadka intaa la-eg ee raashinkana la siiyey waxa uu ka kooban yahay saddex saddex haaf weeyo bur iyo bariis iyo sokor weeyo laba saddex lo oo saliid ah raashinkaasaana soo gaaray alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay waana ku mahadsan
جزاكم الله الخير بان لنا انت وحن جوجنا دول كجدو gaar ahaan walaayada garbaharey maqadkeedu yahay ula barwaaqo waxaa halkan maanta lagu bixinhayaa guddiga abaaraha ay ku qaybinhayaan raashin ay gaarsiinhayaan qowsas maaragtay mudan oo maaragtay u baahnaa waa wax ilaahay subxaana wa tacaala looga mahad celiyo maamulka iyo idaarada xarakadana la yidhaahdo jazaakum allahu alkhayr baan leenahay mar haddii xilligan kolayl ku jiro abaar ku jirto ee baahi ku jirto la isdhex qaaday oo la yidhi qowska baahan ee qowskii u haysta dabka ha u shido jazaakum allahu alkhayr baan leenahay waa xilli mudan waana ku helaynaa ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa inuu samada noo furo waa markii labaad oo walaayadan maaragtay hadda aan joogno asbuucii aan soo dhaafnayna mar baa saan oo kale laga gacan qaaday markii labaadna hadda weeye labadan biloodna gobolka degmooyinkiisa sideedda degmaba ku wareegahayay degmo walbana ficilkaan oo kale ka sameeyey insha allahu raxmaan jazaakum allah alkhayr baan leenahay ilaahay saantiinna iyo socodkiinna idiin barakeeyo horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa suuqa xoolaha lagu iibiyo ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan saadaq muumin ayaa haya warbixintan horumar ballaaran oo ganacsiga ayaa laga dareemayaa degmada buqaqable ee wilaayada hiiraan waxaana muuqda horumaro looga soo kabanayo abaartii lasoo maray maadaama aynu ku jirno xilli roobaad waxaana dib loo furay suuqii lagu kala iibsanayay xoolaha noocyadooda kala duwan sawaxanka iyo shanqarta aad maqlaysaan waa sayladda lagu kala iibsado xoolaha sida ariga lo'da iyo geela ee degmada buqaqable ee wilaayada hiiraan waxaana hadda la kala gadanayaa lo'da waxayna u muuqataa in loo diyaargaroobayo bisha carafo qiimaheedu waa uu kala duwan yahay birimadu waa shan boqol ilaa iyo shan boqol iyo konton dollar sayladda degmada buqaqable ayaa waxaa soo gaaray ganacsato iibsanaya xoolaha kuwaas oo ka kala yimid qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya qaar ka mid ah dallaalayda suuqa oo aan la kulmay ayaa iiga warramay suuqa iyo beeca xoolaha magacayga waa xasan aadan nuur shaqadaydu waa dalaal waxaan joogaa degmada buqaqab suuqa weyn oo buqaqabl looda iriga geela intaba hadda waxaa maanta maasha allahu ah xoolihii arafada ilaahay noogu nimcey marka hadda nimcadan maanta waatan looda maasha allah loodii arafo buluburtaa loogu yimid baladweyne loogu yimid waa laga toohaya maanta waxaan dalaalka ahay looda si fiicanay ugadmaysaa maanta qiimaheeda qiimo aad u wanaagsan si fiicanaa saalidda loogu kala gadahaya waxaa lagu kala gataa adiga shan boqol afar boqol saddex boqol hadba ninkiisa dhaqaaladiisa ku xiran tahay neef walba dhiiggiisa hadba saa wax u keensato aa lagaa gadaa marka insha allahu tacaala waa raysanay lodan waa lodii arafada waa xamar iyo meelihii un lagadaa la geynaya ka dalaal ahaan bal ka waran maxaa kaa soo gaaraya bal lacagaa igu soo gaaraya lacag maanta dabkayga waa shidana maasha allah ilaahay igu gargaari lacag fiicanan ka helaa haa magacayga axmed cumar maxamed aa layidhaha dalaalayda degmada buuqa qablaana maanta xoolaan gadaynaa alxamdulilah lo looda xaalkeed aad u wanaagsan yahay abaarta ilaah naga soo jibi beeciyaa bilowday loodii arafada iyo wax walba iskugu jirtaa qiimaheeda waa alxamdulilah heerka ugu sarreeya adiga waa saddex boqol iyo konton afar boqol iyo konton hadda xoolaha waa abaaray soo mareen ibraan rashiid xasan cali shaqadayda waxaa waaye dalaalayda suuqa degmada boqol qabla geel iri lo wax walba xoolahoo meeshaan la keeno suuqaan saylada boqol qabla keenan dalaalka ah maanta waxaa la keenay lo loodii waa la gadi qaar waa la gadi badana waa la gadi ganacsataa noo timid wax badanaa suuqaas naga xiraayay oo ay xoolo oo geel aan lagu gadaynin lo aan lagu gadaynin abaaraa waddanka ka dhacday ilaahay aa roobna siiyey waa barwaaqaysanay roobka ka bacday waxaa noo timid ganacsata oo buqa qabla timid oo looda soo doontay biiciya hadda ku jirnaa looda waxaa loo wadaa rafada qiimaha looda waxaa ugu badan shan boqol waxaa ugu xiga shan- afar boqol iyo konton saddex boqol iyo konton laba boqol iyo siddeetan aa ugu yar ilaahay aa ku mahadsan Ee, horumarka waxaas ku jiraa naxariista ilaahay markii ummadda barwaaqo ay hesha een, horumarka markaas ay ummadda gaari kartaa dadka marka hadda haddii ilaahay nimca- roobkaas biyihii noo keenay horumar ay ganacsatada ayaa timid xoolihii waa gadmeen ee, reebaadiyihii xoolihii waa u gadmeen dadkii xoolihii soo doontayna xoolihii waa gateen nimco iyo barwaaqo waay ganacsatada waxay kala yimaadeen sida ee, m- m- degmooyin- magaa- gobollada noo dhow sida ee, balweyne oo kale een, xamar oo kale burburtoo kale aagaasay ka yimideen shar fiican nolol fiican nin walba maalintiis yimaado alxamdulilah wax iska calfaas ilahay ka siiyaas ka qaataa ha ku qanacsan yahay cabdulaahi coolaade cilmi waxa uu ka mid yahay odayaasha iyo waxgaradka degmada abuqa qable waxaynu ku kulannay suuqa xoolaha isagoona u soo baxay si uu u qiimeeyo beeca xoolaha iyo halka ay wax marayaan waxaana uu iigu warramay sida tan magacaygu waa cabdulahi colaad cilmi ee, ka tirsan odayaasha ee, gaar ahaan degmada buqa qabla maanta waxaan soo booqannay suuqa weyn saylada oo buqa qabla iyadoo maalmaha abaar lasoo maray oo la rafaaday ayaa maanta kormeer si jooga isku bedelay iyo sida dadweynaha nashaadkooda asiyahan soo booqannay ilaahay baa awal ku mahadsan waa lo iyo ari iyo geelba si guud gobolka looga gato hooya maadaama arafada ay soo dhowdahay hadda suuqda buqa qablaan joogaa maanta waxaa la gadanayay lo oo aad aan ula yaabay lacagteeda birimada la gadanayay shan boqol suguntada afar boqol iyo konton teersadana saddex boqol ee, oo lacagta lagu kortirinaa isbeddelka ballaaran iyo horumarka ganacsi ee laga dareemayo suuqa xoolaha ee degmada buqa qable ayaa imaanaya xilli dadka iyo dunyaduba ay ka soo kabanayaan abaarihii dalka soo maray waxaana degmooyin iyo deegaanno ka tirsan wilaayada hiiraan ka da'ay roobab lagu diirsaday xaflad qalinjabin ah oo abaalmarino lagu guddoonsiinayay hooyooyin bartay akhriska iyo qoraalka ayaa ka dhacday degmada labaatan jiro ee wilaayada baay bashiir muxiidiin awaiman ayaa ku tuntuunsanaya warbixintani
ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن dadaalka maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee baay uu geliyey muhiimadda culuumta sharciga ayaa si weyn bilooyinkii u dambeeyey looga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan si gaar ah maraakiista iyo madaariista uu gacanta ku hayo maktabkan goobaha waxbarasho ee uu gacanta ku hayo maktabkan waxaa si weyn uga faa'iidaystaa qeybaha bulshada oo ka kooban rag iyo dumar yar iyo weyn degmada labaatan jirow waxaa ka furan madaariis iyo maraakiis tiro badan oo ay wax ku bartaan bulshada deegaanka dhowaan waxaa howlka xafladaha markaska caaisha binta abibakar sidiiq ee degmada labaatan jiroo lagu qabtay xaflad si heer sare loo soo agaasimay ayna ku qalinjibinayeen dufcadii koowaad hooyooyin muddo hal sano baranayay akhriska iyo qoraalka بسم الله الرحمن الرحيم يأكلون في بطونهم يأكلون في بطونهم kuwani waa qaar ka mid ah haweenka bartay akhriska iyo qoraalka oo bandhig aad u soo jiitay kasoo qaybgalayaasha soo gudbiyey intii ay socotay xafladdii qalinjebinta ee uu qabtay maktabka dacwada نحب ربنا نحب ربنا نعبد وحده ولا ندعو سواه نحب ربنا نحب ربنا نخاف وحده ولا نرجو سواه نحب ربنا نحب ربنا نعبد وحده ولا ندعو سواه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لماذا خلقنا الله تعالى توحيده وعبادته وحده بما عرفت الله بآياته ومخلوقاته كالليل والنهار والشمس والقمر ما أعظم واجب علينا توحيد الله تعالى ما أعظم ذنب عند الله تعالى الشرك بالله تعالى كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان malaaq cabdulaahi xasan hilowle iyo malaaq xasan isaaq xirow oo labaduba ka mid ah waxgaradka wilaayadda islaamigaha ee baay ayaa tallaabo dhiirigelina ku tilmaamay dadaalka maktabka dacwada wilaayadan iyo sida uu xil isaga saaray waxbarashada hooyooyinka da'da ah ilaahay ka mahadsan gebdho geekatanta oo farbarka umbo qiraa'ad wal akhriska oo hata geeka inta lah ka bandhikay ilaahay ka mahadsan waqtigaan maxajarjarin dadka megelkale dugsiyada la geliyay gebdhoona dugsmay geliidan ka yaraayan geeka nasiiba lan hale ini gebroogi wala bara gebrtii awday aadi hanin dadaalnana islaamka ini wal baro geeka mujaahidiinta meeli hooba kooyta wala bara ti aadi awdahan dadaalagna waaba walan dhamastiriyaan meelun oo magaamkan roogno oo dugsigan oo bilaantan walla ka baraay oo nas roogno geeka meel farxad wiinla ilaahayna rooji alxamdulilah ilaahay baa ka mahadsan lankasta waqti sheewan dhammeel ere kolley waqto ilaahayna roojiyey kheyr badan wo ilaahay aniig nasiibi ilaahay dadkii ka faa'iidaysadoo noo weela kolley geeka nicmooyin fara badan yaantika argahayna geeka maybu ahdiinkano ilaahay nuwaafaji marka alxamdulilah ilaahay mahadle mahadbilaaran ilaahay iska leh bilaan u hato tiradii anta deertay dugsi shaleediya ee walbaradaasa oo diinka ilaahay san akhriyaas garaa'adye abtugdhe walweelba akhriisdhe san suubiyaas ilaahay ka mahadsan horumarkaas ilaahayna deersi akhriska iyo qoraalku waa furaha aqoonta iyo horumarka nolosha qof waliba waa inuu ku dadaalaa barashada iyo kobcinta labadan xirfadood si uu u gaaro mustaqbal wanaagsan bulsho wax akhridaa oo wax qortaa waxa ay noqotaa bulsho horumarsan oo iftiimisa mustaqbalka jiilasha dambe walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus ee xiligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madlaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu